barakacayaasha ku nool duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa wajahaya xaalado nolol xumo ah oo ay ka mid yihiin raashin la-aan iyo inaanay haysan agabkii ay ku ciisin lahaayeen caruurtooda qoysaskan ayaa ka mid ahaa dadkii ay saameeyeen fatahaadihii iyo abaarihii soo maray dalka kuwaasi oo ay kusoo xoolo beeleen haddaba qaar ka mid ah waalidiinta iyo caruurta barakacayaasha ku nool duleedka muqdisho ayaa ka hadlay baahiyahooda iyagoo sheegay inaysan haysan wax raashin iyo sidoo kaleeto agabkii ay ku iisiin lahaayeen caruurtooda ama ay ku ciidi lahaayeen ciidda waxaan isku diyaaraynaa wax ku tukan ma qabno saanle waay sidii un imaanay dhahadan wax mahalne dharraanaan joognaa lacag wax laga gadanaayo malehe un gurigii malehe bii ma noo taala unug rafaadaa ku jirnaa inta baraka'kaan weligayna wax ma arag kaankaan waxba ma la keenan kaankaan wax ma la keenan weligeeda wax ma aragna ilaahay manila og intee kaalaynaa sidii oo unaga baraka ka imaanay waaba dharaan baa joognaa waxba ma qabne maxaa wax ka gadanaynaa he lacag ma hayne waxba ilaahay manila og gacantaa in wax ma soo galno lacag ma noo soo dhaco hayse carladaaynantii oo unaga baaxa ka imaani waaye wax ma noo soo socdo intee wax kaalaynaa he dhibaatadaasa ku jirnaa unaga wax ka iidaysna maleh wax oo salaad ka tukanayna maleh munguro maleh biil maleh rafaadkasaa ku jirnaa waa isku joognaa le oo soo dhowdaana iid wax ku iidna maysan waxaan maxaan isku diyaarinaynaa wax ku iidna maysan hooyo amab awooda qalbiga xanuunkadaamli sufsiido dhar mahaysano ku ciideyna hooyo aabbees mahaayan mahaynay dheen may abeyd inta ma joogo balduinas jiraa waa dhimatay abeeya nyaanyas ka shaqaystaa weli dhar manoo gelin iidmeen walideeni dhar iidna waarnaa intii iidna waarnaa wibate waa nooshay abiyaa dhintay